عزف الرصاص بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
يا الله قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سبر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك بجنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أخذ وشوف ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yahuudda ee ka wado marinka khaza waxaan maanta uu xadda dhanka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol iyo saddexaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqeymo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza dagaalo lagu jebiyey askarta ciidanka sahaayinada iyo dibadbaxyo ballaaran oo ka dhacay magaalooyinka uu xoogga ku haysta maamulka yuhuudda wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza waxa ay sheegtay in saacadihii lasoo dhaafay ciidamada yuhuudda deegaano dhaca marinka khaza ay ka geysteen duuqeymo iyo xasuuqyo gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku baabeen dad badan oo shacab ah halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen dadka xasuuqyadaasi ku shahiiday ayaana waxay gaarayaan in ka badan soddon iyo kow ruux halka ay dhaawacyaduna gaarayaan lixdan iyo laba ruux oo kale xasuuqyadan uu dhacay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxa ay si gaar ah u bartilmaameysanayeen dadka qaxootiga ah waxay sidoo kale sheegtay wasaaradda in tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza ay haatan marayso in ka badan soddon iyo sagaal kun shan boqol iyo konton ruux halka ay dhaawacyaduna marayaan ku dhowaad sagaashan iyo kow kun laba boqol iyo siddeetan ruux oo kale waxaana maalmaha iyo saacadaha soo socda suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawac dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yahuudanay si arxandarraha u beegsanayso dadka barakacyaasha ah deegaanka miiraaj ee dhacbariga magaalada khanyunis guri ku yaala ayay ciidamada yuhuudda duqeyn xoogan ku bartilmaameysadeen waxaana duqeyntaasi ku shahiiday shan ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan waxay sidoo kale ciidamada yuhuuddu beegsadeen guryo ku yaala deegaanka zaytuun ee bariga magaalada khaza dad badan oo shacab ah ayaan halkaasi ku shahiiday halka ay burbureen guryihii la beegsaday ciidamada yuhuuddu waxay sidoo kale duuqeen xoogan oo xagga cirka ay ka geysteen isbitaalka caafimaadka ee shuhadaa ulaksa ee ku yaala magaalada diriilbalax ee bartamaha marinka khaza waxaana duuqeyntaasi ku shahiiday sida ay warbaahintu tabinayso in ka badan shan ruux halka ay ku dhaawacmeen siddeed iyo toban ruux oo kale duqeymahan uu ahaa kuwa aad u xoogan ayaana waxay beegsadeen dadka deganaa afaafka hore ee isbitaalka kana mid ahaa barakacyaasha reer khaza duqeyn midaa la mid ah ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen isla magaalada dayrilbalax waxayna ku direen saddex ruux oo shacab ah afhayeen u hadlay isbitaalka caafimaadka ee shuhadaawul laksa waxa uu sheegay in ciidamada yuhuudda ay markii labaad ay gudaha isbitaalka ku beegsadeen dad barakacyaal iyo bukaanno iskugu jira waxayna ciidamada yuhuudda ku marmarsiyoonayaan in isbitaaladan ay yihiin xarumo ay ka soo duulaan tagaan dagaalyahanada wax iska caabinta reer falastiin duqeyntan beegsatay tiendooyinka ay ku hooyanayeen dadka barakacyaasha ee ka degnaayeen afaafka hore ee isbitaalka shuhadaa ulaksa waxay sidoo kale sababtay inuu dab xoogan meesha ka kaco waxaana muuqaalo ay faafisay warbaahinta falastiiniyiinta laga dheehanayay dadka barakacyaasha ee duqeynta ka badbaaday oo isku dayaya inay damiyeen dabka meesha ka kacay badbaadinayana dadka dhaawacyada qaba shuhadadan meesha ka soo saaraya xafiiska warfaafinta ee maamulka marinka khaza war uu soo saaray waxuu ku sheegay inay cambaaraynayeen xasuuqan cusub ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen isbitaalka shuhadaawul laksa ee magaalada diriilbalaax waxaana uu sheegay in xasuuqan uu ka mid yahay xasuuqyada bahalnimo ay ciidamada yuhuuddu ka geysanayeen marinka khaza tobankii bil ee lasoo dhaafay waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda duuqeyn xoogan ka geysteen madaraso iyo shirkad koronto oo ku taala xerada nuseyraad ee bartamaha jiida khaza waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira madrasada la beegsaday ayaana waxaa ku hooyanayay dad badan oo shacab ah kuwaasoo ka soo cararay deegaanadooda iyo guryahooda sidoo kale xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza ayay beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka sahaynada waxaana sidoo kale halkaasi ka dhashay shuhada iyo dhaawacyo tirabeel ah oo gaaray dadkii rayidka ay halkaasi ku noolaa duqeymo xagga dhulka ah ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen waqooyi galbeed magaalada khaza waxaana duqeyntaasi laga soo warinayaa inay sababtay dhimasho iyo dhaawac aad u tiro badan oo sidoo kale gaaray dadka shacabka ah dagaalka burburinta ah ee ay ciidamada saynada yuhuudda ku qaadeen marinka khaza toddobadii oktoobar ee sanadkii labada kun labayo labaatankii waxaa dadka ku shahiiday iyo kuwa ku dhaawacmay ay gaarayaan in ka badan boqol iyo soddon kun oo ruux oo iskugu jiro dumar caruur iyo waayeelo halka lagu laayahay burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda in ka badan toban kun oo ruux waxaana intaa dheer oo uu dagaalka khaza dadka rayidkii halkaasi kunol ku sababay macluul aad u daran iyadoo ay yuhuudda siyaasiyiintooda iyo askartooda isku dardaarmeen inaan khaza la soo gelin karin wax gurmad ah lana celiyo gawaadhidii isku dayda inay halkaani gurmad soo gaarsiiso waxayna guud ahaan dadka ku nool marinka khaza ku tilmaameen inay yihiin kuwa ka tirsan kooxaha muqaawamada dhanka kale ciidamada muqaawamada waxay beegsadeen laba koloni oo ka tirsan ciidamada yuhuudda kuwaasoo ku socdaalaya magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza waxaanay ciidamada muqaawamada koloniyadani la beegsadeen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan waxaana uu khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidankii la beegsaday waxay sidoo kale halkaasi ku guween muqaawamada gawaari ay wateen askarta yuhuudda sidoo kale waxay dagaalyahanada muqaawamada weerar qaansi ama shiisha ku direen askari yuhuudda oo ku sugnaa bariga magaalada rafax waxaana uu shishaanka ka tirsan muqaawamada uu askarigani ka soog toogtay masaafo aad u fog goobtaasi ayuuna ku qurbaxay askarigii sahayonada ka mid ahaa qarax xoogan ayay sidoo kale muqaawamadu la beegsadeen gaari ciidan oo ay saarnaayeen askar ka tirsan maamulka sahaynada yuhuudda waxaana weerarkaasi qaraxa ah yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare aad u daran oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira sidoo kale weerar kaliya duulimo ah ayaa wuxuu ka dhacay magaalada caasimadda ay ka dhigteen maamulka yuhuudda ee talaabiib waxaana weerarkaasi geystay geesi ka tirsan dhallinyarada falastiiniyiinta isagoo adeegsanaya mindi ama torey fadliga allahna waxuu halkaa ku dhaawacay saddex ka mid ah yuhuudda oo laba ka mid ah ay dhaawacyo garaab ah yihiin sida ay wararku sheegayaan weerarkan ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaanka xulul ee magaalada talaabiib waxaanay sheegayaan warbaahinada maamulka yuhuudda inuu halyeygii fuliyey weerarkani soo gaaray dhaawac kadib markii ay rasaas ku fureen ciidamada cadowga yuhuudda afhayeen u hadlay milatariga sahaynada yuhuudda waxauu shaaca ka qaaday in maalintii shalay oo sabti ahayd uu dhaawac garaab ah soo gaaray askari ka tirsan ciidamada yuhuudda kadib dagaalo lagu hobtay oo ka dhacay qeybo ka mid ah marinka khaza waxaana xaqiiqa ah in ciidamada yuhuudda looga dilay dhanka kalena looga dhaawacay dagaalada marinka khaza ay kula jiraan kooxaha muqaawamada tiro aad u badan oo ciidamadooda ka mid ah wargeyska iyo diicooda xaranooda ay leeyihiin yuhuudda ayaana xaqiijiyey in tobankii bilood ee ugu dambeeyey ee marinka khaza dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen wax aan ka yareen toban kun oo ka tirsan ciidamada yuhuudda halka ugu yaraan boqol kun oo askarin ay bil waliba ku biiraan qaybta lagu dabiibo askarta waalida qabtaa ugu dambeyntii kumanaan yuhuud ah ayaa waxay dibadbaxyo ka dhigayaan qaar ka mid ah magaalooyinka uu ka aramiya maamulka sahaynada yuhuudda dibadbaxyada ay dadkani dhigayaan ayaana wuxuu ka mid yahay mudaaharaadyada isdabajooga ah ay dhigayeen dadka yuhuudda kuwaasoo dalbanaya in xabadjoojin laga gaara dagaalka dabadheeraaday ee ka soconaya marinka khaza lana soo celiya maxaabiista ku jirta gacanta kooxaha muqaawamada wargeeska yadiico daxranood ee kasoo baxa dhulka wuxuuga ku haysta maamulka yuhuudda waxa uu sheegay in kumanaan yuhuud ah ay dibadbaxyo ka dhigayaan magaalooyinka talaabiib alqudus raxbuub iyo kufru saba oo dhammaantooda ku yaala dhulka wuxuuga ku haysta maamulka yuhuudda waxayna dadka isku soo baxay ay netanyahu ku dhaleecinayeen inuu iska indhatirayo dadka maxaabiista ee ku sugan marinka khaza dagaalkan uusan wax faa'iida ugu jirin dadka yuhuudda ah wargeyska ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in dibadbaxayaasha iyo ciidamada booliiska uu isku horimaado ku dhex maray afaafka hore ee xarunta difaaca maamulka yuhuudda ee magaalada talaabiib ciidamada ammaanka ee maamulka saainada ayaana waxay isku dayeen inay kala diraan dibadbaxyaasha soona afjaraan isku horimaadida u dhexeeya booliiska iyo mudaharadayaasha waxayna kula kiceen dadka dibadbaxyada dhigayey garaacis aad u daran iyo inay ku buufiyaan sunta dadka ka ilmiisiisa tobannaan dibadbaxyaal ah ayaa waxay sidoo kale xidheen waddada ayloon iyagoo culays saaraya xukuumadda netanyahu wuxuu sidoo kale tilmaamay wargeyska yadiico daxranood in dad badan oo kale ay dibadbaxyo ka dhigeen bannaanka guriga uu degan yahay wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda ee magaalada alqudus waxayna kor u hayeen dibadbaxyaasha booraray ku xardhan yihiin iscasil ama wadahadal la gal muqaawamada waxayna kula jeedeen wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda netanyahu يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر منك